dabcan dowladdu bilihii horeetood waxay ahayday weerar oo ururka al-shabaab ayadaa weerar ku ahayday laakiin ayaamahan dambe waxaad moodaa inay dowladdu hakisay weerarkii ay ku haysay ururka al-shabaab taasoo ururka al-shabaab u suurto gelisay inay dib isku soo abaabulaan dabadeedna ay weerar kusoo qaadaan xarumaha ciidamada dowladda iyo sidoo kaleeto kuwa ciidamada deegaanka waa garta cumarow ma la fili karay weeraro noocaana deegaano horey al-shabaab looga qabsaday inay kusoo dhiiranayaan oo ay dib u weerari karaan
dabcan istraatiijiyada ururka al-shabaab ayaaba waxaa qayb ka ah in ay deegaanada ay haystaan markii lagu soo weeraro ay ka baxaan inta badan dabadeedna ay dib usoo weeraraan xarumaha ciidamadaasi marka arrin hadda cusub ma ahan waa arrin in badan soo jirtay dabcan ururada hubaysan oo sida al-shabaab oo kaleeto dhan ay ay si aada u isticmaalaan
dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh waxa uu horey u tilmaamay marka uu xilka yimid in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu ay ka shaqayn doonto uu yahay in al-shabaab laga adkaado maxay tahay sababta aad iminka isleedahay waa uu istaagay dagaalkii al-shabaab looga soo horjeedo difaaca loo galay maxay kula muuqataa taasi
dabcan horta waxaa xusid mudan in dagaalkan hadda cusub ee lagu qaaday ururka al-shabaab inkastoo hadda hakaday ayna dowladdu bilowgoodii bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn oo dabcan dagaaladu markii horeetoda ay ka bilowdeen gobolka hiiraan waxaa inta badan kiciyey dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka al-shabaab dabcan dowladdune intii karaankeeda ah dadka shacabka ah ee la dagaalamaya ururka al-shabaab taageero badan ayay siisay balse waxaan qiyaasayaa dowladdu in ay hadda kadib ay ay gelayso maxaa la yidhahdaa qorsho cusub oo sida hadda dowladdu way ku dhawaaqday oo ah in ciidan badan loo soo tababaro sidoo kaleetoodna dagaal xooggan oo kii hore ka xooggan lagu qaada ururka al-shabaab waa gartay hadda dowladda soomaaliya ciidamadeeda waxaa ka barbar dagaalamaya ciidamo qabaa-il oo garab socday hadda haddii marka al-shabaab ay dib u weerarayaan deegaanadii qaar oo weliba laleeyahay dhibaatooyin xooggan bay ka geysteen markii aad fiiriso beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay maxay ku abuureysaa tani
wallaahi qabiiladii iyo beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay ururka al-shabaab la dagaalamayay dabcan arrintaasi walaac badan ayay gelinaysaa oo dabcan qabaa'iladu caadiyan gaar ahaan ayadoo aan ayagoo aan helin taageerada dowladda uma babac dhigi karayaan ururka al-shabaab marka haddii ay dowladdu dagaalkii ayna hor usii wadin oo ay joojiso dabcan weerarada al-shabaabna ay bataan dabcan ururada qabiiladu waxay ku qasbanaanayaan inay ugu dambeynta ururka al-shabaab ay ay la xaajoodaan
cumarow cilmi baarena waa tahay amnigai siyaasadana waad ka faallootaa bal waxaan rabaa markii aad fiiriso deegaanada hadda aada is leedahay dowladda waa muhiim inay si gaar indhaha ugu hayso horey al-shabaab loogala dagaalamay oo aada is leedahay waa suuragal in xaaladihii dhacay oo kale ay ka dhacaan oo dib loo weeraro aad hadda walaac ka qabtaan ood muujinaysaan ma jiraan
dabcan deegaan kasta furunta ku yaalla dabcan mar walbaba shabaab taarget uu yahay gaar ahaan dhulalka hadda la qabsaday galcad iyo masegawaa iyo daaldheer deegaanadaasi dabcan al-shabaabna istraatiijiyo gooni ayay u leeyihiin dowladdana muhiimad gaar ay u leeyihiin marka deegaanadaasi dabcan waxay noqonayaan meelaha ugu badan ururka al-shabaab ay weerarada ugu badan ay ka geysan doonayaan laakiin waxaa xusid mudan deegaan kasta furun ku yaalla maxaa la yidhahdaa ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab cidna ayna u dhexaynin mar waliba ururka al-shabaab taarget uu yahay mar walbana waxa waaye in laga foojignaado ama xusuusteeda la lahaado inay maalin uun ama mar uun ay ururka al-shabaab ay soo weerari karayaan maxay tahay istaraatiijiyada deegaanada aada sheegtay ay dowladdii al-shabaab u leeyihiin
dabcan ururka al-shabaab deegaanadaasi waxay ahaayeen deegaanadii isku xirayey ururka al-shabaab qaybtiisa gobolada dhexe iyo sidoo kaleeto goboladan kaleeto ee koonfurta ayay ahaayeen marka meesha waxaa ka muuqata in ururka al-shabaab deegaan ahaan uu halka ka kala go-ay marka sifo kasta oo ay dhulkaas ay isugu xiri karayaan ururka al-shabaab way isku dayayaan oo muhiimadaas gaar ah ayay deegaanadaasi u leeyihiin ururka al-shabaab sidoo kaleeto dowladda istraatiijiyo gooniya ayay u leedahay oo dabcan isku xirkii iyo isku gurmadkii ururka al-shabaab ayaa halkaa ku kala go-ay marka dowladdu ururka qayb ka mid ah ma kooxda qayb ka mid ah oo gobolka galgaduud gaar ahaan ku hartay iyo mudug qaybo ka mid ah ayay rabtaa inay halkaa ku godoomiyso dabadeedna qaybtaasi ay kasoo dhammaystirto oo aanay labada kooxood ee qaybta gobolada dhexe ku hartay iyo sidoo kaleeto koonfurta ay marnaba xiriir toosa oo dhuleed ayna yeelan